dal kasta oo dunida ka mid ihi wuxuu ku xisaabtamaa xoogga dhallinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay dadka soomaalida ee ku dhaqan geeska afrika waxaa lafdhabar u ah xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha hase ahaatee waxaa haatan muuqata inaan labadaasi ilood midnaba si habboon looga faa'iidaysan waxaa taasi dheer manaahiijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan waana ta keentay in badi dadka ku nool dhulka soomaalidu degto laga soo sheego warar dhiila xambaarsan oo salka ku haya tahriibta dhallinyarada waa ka faarax maxamuud maxamed oo ah qoraar soomaaliyeed oo sidoo kalena ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa badbaadada deegaanka oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ka hadlaya bilowgii qulqulka dadka soomaaliyeed dagaaladii soomaaliya daba joogay ay dhaceen dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii wax garanayay bay ahaayeen ama macallimiin ha ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan amaba dee dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaay oo joogi lahaa ayay u badnaadeen so dadkii wax badani kama soo noqon marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanaya oo dhan inay ka tagaan wadankii tan ah kuwii miyiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan oo dee arrimo badan baa waxaa laogayahay inay jiraan qaar badan oo intay xoolihii iibiyeen carruurtoodii dhalinyaradii xoolaha ahaan lahayd ay ku tahriibtay qaarkood ku dhinteen taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ee cududa u baahnaa ee nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay runtii waa arrin dee aada iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku haabsatay dadka soomaalida waa kan mar kale faarax maxamuud maxamed oo sharaxaya muuqaalka ka dhalan kara haddii dalka ay ka baxaan cududda iyo caqligu kolley waxaad igu ogeyd dadka u doodaan kama ka mid ahaa dhirta la badbaadiyo oo aan dhirta la jarin run ahaantii haddaynu dadkii geed ka soo qaadno geedkii haddaad maalinba laangu wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiridii jiriduna maaragtay ma noolaanayso run ahaantii dhibaatada ina haysato waasaad sheegtay hadduu qofku wadankiisa joogi lahaa dhalinyarada kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fekeri lahaa o dhulkan hadda aynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dawlad uma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura markay abuuraanna iyagaa loo shaqeeya marka hadda waxay noqotay dhulkii soomaalida oo dhan ay deganeyd in haddii la rabo in daar la dhiso hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi o inuu wax qabto oo dadkeeni lala-yahay cududii yaraatay marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadloo la yidhahdo sida tanu si maaha maxaynu yeelnaa sidee baynu ubadkeeniina ku joojinaa wax ugu qabanaa fikirkana intaa laga dheereeya badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jid ka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan waddamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyo dad kale leeyihiin halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaalo buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo waa kan cabdiraxmaan axmed obsiye oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda camuud foundation oo haatanna culumta maamulka iyo maaraynta shahaadada b h d da ku diyaarinaya jaamacad ku taala dalkan maraykanka sabab badan baa keena tahriibka laakiin de haddaan usoo leexano su-aasheena iyo dadka soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal oo ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal oo ah de anu dhowrkii sana ugu dambeeyaba xaggaan waan joogay siddeetan boqolkiiba dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan bilaa shaqay ku yihiin toddobaatan ilaa iyo siddeetan waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maarata dawladaha u shaqeeya haddana dhalinyaradii marka ay de wadankii ka yimaadaan ay halkaa kasoo ordaan uma muuqato in dhibaato dhibaatadii ka weyne ay ka horeyso oo lafdigoogu marka ay maraykan iyo canada iyo yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ee xitaa yaqaaneen iyo wixii ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusub bay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan marka dadku soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaan imaashaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degdin oo mandiqadaa laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruuftaa wakti fog lagaga baxo arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in badi dadka soomaalida lagu ammaanaa inay badanaa yihiin dad si fudud ula qabsada una hoggaansama sharciyada lagu dhaqmo dalalka ay tagaan waxaase inta badan la isweydiiyaa maxay soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan oo ay durbadiiba ugu milmaan dhaqanka ka jira degmadii amaba magaaladii ay hore uga tegeen haatana ay ku soo noqdeen su-aashaasi waxaan weydiiyey brofeser siciid budle xasan oo wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaa keenaya saad adiguba hadalka ku bilowday dadka soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan markaa markay dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fudud tahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii a marka horeba markay xagga yimaadada inay ula qabsadaan u fududay inay dhaqankaa cusub ama wadankoogi ay dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan markaa mid kasta meeshii ay joogaan ayun baad moodaa dadka soomaalidu inay fudud tahay inay la qabsadaan ta saddexaad oo aan filayo inay mid aada aada u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqdaan waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan markaa qof waxaad arkaysaa ka yimid ee wadamada scandinavianka ah markaa markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama uu moodaya dhaqankii scandinavianka uu ka sitay in lagu dhaqmo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado midaa kadaba man ka yimiday ruushka iyo wadamadii soviet unionka laisku oran jiray ama wax kusoo bartay ama ergaa deganaan jiray shuuciyadoodiiba wataan iyo dhaqankoodii kuwii reer galbeedka ka yimida baa imanaya capitalismkii iyo ra-iisul maaliyadda wax la idhaahda iyaguna wataan oo waxay ku leeyihiin free inuu noqdo weeyaan marketku dowladda in dadka soo faragelisa maaha qofku waa inuu shaqaysto oonu dowladda wax ku sugin kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carbeed bata markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiisayiin ama wax u dhex yaalo ay ku heshiisayiin inay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaada ma jirto si kastoo ay tahayba dadka falanqeeya arrimaha wax soo saarka bini aadamku waxay walaac ka qabaan haddii cududda iyo caqligu ay ka dhoofaan soomaalida islamarkaana dadka dib ugu noqonaya aanay wax badan ku biirin horumarinta bulshada